Wasaaradda Beeraha Dowlad Goboleedka Hirshabelle ayaa qaar ka mid ah iskaashatooyinka beeraha gobolka Shabeellaha Dhexe ku wareejisay qalab xafiiseed. Qalab xafiisyeedyadan ayaa waxaa ka mid ahaa kuraas, miisas iyo waxyaabo kale. Wasiirka Wasaaradda Beeraha Hirshabelle Maxamed Faarax ayaa ka warbixiyay agabka ay ku wareejiyeen iskaashatooyinka beeraha gobolka Shabeellaha Dhexe, isagoo u mahad celiyay hay'adihii ka qayb qaatay in agabkani uu gaaro dadkii loogu talagalay.
waxaan halkan mahad uga jeednaa marka ugu horeysa allah subxaana wa tacaala oo na solonsiiyey ama na garansiiyey inay maanta noqoto maalintii aan bixi lahayd miisadaha iyo maxaa la qalab xafiiseedyada ayaa ilaahay uga mahad celinaya tan kale waxaa mahad gaar iskale hay-addii ama hay-adihii gacanta weyn ka geystay in la sameeyo ama barnaamijka uu noqdo mid guuleysta oo kale ah hay-adda faaw iyo siida oo sweden ka socota iyo maxaa la dhahaa sir foundation oo ayadana implementationka shaqo ku lahayd ama inay barnaamijkan hirgeliso waxaan ka mahad celinaynaa markaa in wixii maanta ayna soo gaareen innagana ilaahay idinkii aan maanta ku wareejinno iskaashatooyinkii lahaa ee xaqa u yeeshay inay qaataan ayna naga guddoomaan miisadihii ama qalab xafiiseedkii oo dhan ayadoo hor loo sii sheegay in hor loo qaatay maxaa la dhahaa kombiyuutaro iyo taleefano iyo qalab xafiisyadyo kale ugu dambeyn maxaa lahaa cagaftii ama cagafyadii iyo mootooyinkii aan daraad bixinay qaar ka mid a iskaashatooyinka beeraha gobolka shabeellaha dhexe ayaa dhankooda ka mahad celiyey agab xafiiseedka lagu wareejiyey waxaan leenahay dowladda hirshabeelle oo madaxweynaha ugu sarreeyo ayaan u mahad celinaynaa waxaan u mahad celinaynaa dowladda federaalka wasaaradda beeraha federaalka wasaaradda beeraha isteedka intaba aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa
marka saddexaad waxaan u mahad celinayaa hay-adda sweden iyo hay-adda faw oo runtii shanta iskaashato maanta halkan lagu siinayo agabka runtii in badan garab taagan kuwaasoo u daba taagan in ay kordhiyaan wax soo saarka beeralayda dowlad goboleedka hirshabeelle gaar ahaan kuwa iskaashatooyinka ah aniga oo ku hadlaayo magaca iskaashatada nabadeen waxaan runtii ku faraxsanahay maanta in aan la guddoonno qalab xafiiseedkiina oo lagu talagalay in aan ku horumarino iskaashatada beeralayda nabadeen